London hadda waa xiran tahay, waa inaad guriga joogtaa si aad uga gaabiso faafinta Covid-19. Waa inaadan ka bixin gurigaaga ilaa ay jirto sabab sharci ah mooyee. Tusaale, jimicsi, ballanta caafimaadka, iyo adeegga raashinka. Waa inaad u safarto oo kaliya shaqada haddii aadan si macquul ah uga shaqayn karin gurigaaga. Haddii ay tahay inaad safarto, waa inaad u safarto deegaanka. Waa inaadan la kulmin qof si bulshanimo ah haddii aadan la noolayn ama aan hayn xubintaada taageerid gudaha iyo dibadda. Waxaad jimicsiga ku samayn kartaa bannaanka hal jeer kaliya maalintii, adiga iyo reerkaaga, xubintaada, ama hal qof oo kale. Dhammaan dukaamada aan muhiimka ahayn iyo maqaayadaha waa la xiray marka laga reebo ururinta iyo keenista mooyee. Waad ka qaybgeli kartaa goobaha cibaadada adeeg ahaan, laakiin lama macaamili kartid qof ka baxsan reerkaaga ama taageeri kara xubintaada. Ugu badnaan saddexdii qofba hal qof ayaa qaba Covid-19 oo lahayn wax astaamo ah. Qof kasta ayaa faafin kara isaga oonan is ogayn. Sidaa darteed, dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan taxaddarno. Waan ognahay inay tani ku adag tahay reer London, laakiin waa inaan dhammaanteen iska kaashano sidii loo yareyn lahaa faafinta Covid-19, ilaalinta NHS-ta, iyo badbaadinta nolosha.